idinka qarriway badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayabo qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarriway dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa
bismillahi raxmaan raxiimi kulan wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xusa warsa raadiyo cadaado habeenkasta todan kale aad ka dhegaystaan marka laga reebo habeennimaha jimcaha radio cadaado f m ta sideetan iyo sideed dhibic shan megahertsa
soomaaliyalkii kala gegima in lakala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacwiyey adgogorinayso xaqoo kuu difaaciyo ku qabay gabayganon daahay idan alle ilaah kuu gangaaf muluk maqaadiir saam iyo garna ay doonayo guruuta kaa aada gudiidka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbiga igalangalkaayo alle goorta goortada kale kuu goortaaldhowda gulxif iyo bilaawiyo ablay gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gubac ku liibsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyankii kala gegima in lakala geeye gurmagu-anin gegan iyo allow geedka laga kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu guban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababsha geengeella iyo gumud ha kaa yeelo dabla wiila'aaneed allowguba kuu seex rabigegida ceebtiya ku taag goobta laga leexday disi waylaxasiya ku dila garanta mooryaana yay gooba jifte burwaaguranta kaafuule aar kugu gabado iyo midhax kugu guraabaas soomaaliyankii kala gegima in lakala geeye kul irmaani ruba kabdun gob iyo haadaanxu meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada in kalena saaxiibayaal waxaanimo isniina talaada ay soo gelayso taarikhda ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan haddii allah wadule laga helo aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaahin dhalada ayaa laga helayaa qarax hoogan oo caawa dhakhaatiir ah janaal lagula beegtaday qaybo ka mid a magaalada muqdisho khasaare isku jira dhamshiir dhaawac ayaa ka dhashay wararka ugu dambeeyey ayaan goorow idiin soo gudbin doonaa qodobada kale ee gorar dhegaystayaal caaway barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona guddiga joogtay baarlamaanka puntland ayaa maanta la hasciyey kadib booq badan oo ka dhashay xog ayaanu idinka helnaa wararka ugu dambeeyey ayaan goorow idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale ee gorar dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xilliga ay dhacayso doorashada golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta la shaaciyey qaar ka mid xisbiyada maamulkaasi waa kasoo hor jeesteen kuwana way taageereen wararka ugu dambeeyey ayaanu faahfaahin idinkaga haynaa saaxiibayaal qodobada kale ee gorar dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa dad khasaare isku jir dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay israsayn maanta degmada kaaran ee gobolka bilaandir ku dhex martay ciidamada xoogga dalka iyo koox burcada oo dhac ka geysan jirtay suuqa weyn ee degmada kaaraan ee gobolka bilaandir ee magaalada muqdisho warar ayaanu idinkaga haynaa saaxiibayaal qodobada kale ee caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxaa war cajiib oo ka sheegay kadib kulan uu ka qayb gala uu sheegay in soomaaliya cudur halisa uu ka badan yahay cudurkaas wuxuu yahay iyo xog kale uu baxshay ayaanu war idinkaga haynaa wararka ugu dambeeyey ayaan gorow idiin soo gudbin doonaa qodobada kale ee gurur caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho digniin culus ay u diray dadka sameeya warqadaha been abuurka ah warar faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa saaxiibayaal qodobada kale ee caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada garowe xarunta puntland faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa dowladda federaalka soomaaliya waxay ka hadashay nin ajaanim ahaa oo lagu qabtay garoonka adancadde ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaraddaas ayaa ka hadlay faahfaahin ayaanu idinka haynaa gorow ayaan barnaamijkan kuu soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayaa codsadeen dhaqaale lagu taageerayo dadka ku dhibaataysan gudaha dalka soomaaliya dadka ku dhibaataysan gudaha dalka soomaaliya maxay yihiin xog ayaanu idinka haynaa wararka arrimahaas dil xiriira ayaa barnaamijkan caawa gorow aad ku dhegaysan doontiin dhaqdhaqaayo ciidan ayaa ka socda qaybo ka mida gobolada jubbooyinka madaxweynaha maamulkaasi maanta waxauu jubbaland aaraade uu kulan la qaatay ciidamada midowda afrika amisom ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi waxay ka wada hadleen idaqayada ciidan ee ka socda ayaan faahfaahin idinka hayaa wararkii ugu dambeeyey ayaa barnaamijkan gorow idinkuu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan haddii allah udolagala saaxiibyaal waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya madaxweynaha maamulka kufur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren maanta waxay ballan qaadeen inay soo dii doonaan mukhtaar rabuc cali oo mansuur kadib kulan ay maanta ay la qaateen odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya faahfaahin ayaanu idinkaga hayna saaxiibayaal qodobadaas nagu soo korra xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caaway waxaa ku dhegaysan doontaan qodobada nagu soo korra ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontid tabinta diyaarintu waana xasan axmed maxamada waxaa ii farsamayay saaxiibkay limaan cabdi ciise oo mar kale iyo barnaamijka xulasada walaasada ee raad iyo hacadaado
radio muqdisho waxa uu hadda ku sii baahayaa gobollada dalka dadka ku nool magaalooyinka baydhabo iyo caabudwaaq waxay naga dhegaysan karaan mujadda f m-ta ah ee sagaashanka megahartis gaalkacyo iyo beledweyn radio muqdisho ka dhegayso siddeetan iyo siddeed megahartis magaalada garowe waxaad radio muqdisho kala socon kartaa siddeetan iyo sagaal dhibic siddeed boosaasana siddeetan iyo siddeed dhibic shan buulo burde waxaad radio muqdisho ka dhegaysan kartaa mawjadda f m-ta ah ee sagaashanka megahartis magaalada cadaadana radio muqdisho kala soco mawjadda siddeetan iyo siddeed dhibic shan radio muqdisho waxa uu hadda ku sii baahayaa gobollada dalka dadka ku nool magaalooyinka baydhabo iyo caabudwaaq waxay naga dhegaysan karaan mujadda f m-ta ah ee sagaashanka megahartis gaalkacyo iyo beledweyn radio muqdisho ka dhegayso siddeetan iyo siddeed megahartis magaalada garowe waxaad radio muqdisho kala socon kartaa siddeetan iyo sagaal dhibic siddeed boosaasana siddeetan iyo siddeed dhibic shan buulo burde waxaad radio muqdisho ka dhegaysan kartaa mawjadda f m-ta ah ee sagaashanka megahartis magaalada cadaadana radio muqdisho kala soco mawjadda siddeetan iyo siddeed dhibic shan
dalkiidinkaa qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqday waayahay habeen wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay kusoo dhawaada ee barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda muqdisho caawa qarax xoogan oo ka dhacay warar dheerada ayaa ka soo baxaya qarax caawa lagu dhaawacay dhakhaatiir ajaanib ahaa oo gelinkii dambe ee maantay lagu xiray gaari ay wateen dhakhaatiir ka tirsan isbitaalka muqdisho city hosbitaal ee magaalada caasimadda ee muqdisho mid ka mid a halwanada isbitaalka ayaa warbaahinta raadiyaha cadaado wuxuu caaw u sheegay in qaraxaas uu ahaa mid gaariga lagu dashiyey dhakhaatiirta uu ku dhaawacmay hal dhakhaatiir ha yeeshee warar qaar ayaa sheegaya in laba ka mida dhakhaatiirtii siryaanka ahayd iyo mid soomaali ah halkaasi ay ku dhinteen qarax ayaa laga cabsi qabaa in lagu xiray baabuur xilli ay kubad ay ku ciyaarayeen meel u dhow shaqadooda oo ah isbitaalka muqdisho city ee degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ha yeeshee waxauu ka mid yahay qaraxyada dhajiska ah ee inta badan ka dhaca magaalada caasimadda ah ee muqdisho wixii warar kusoo kordho waxaa ku dhegaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyo dambe ee soo socda markaana waxaan fiirin doonaa magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed muuse sheeh cabdiraxmaan ayaa maanta magaalada baydhabo kula kulmay odayaasha dhaqanka waxgaradka haweenka culammada iyo sidoo kale xildhibaano ka soo jeeda beesha uu ka dhashay mukhtaar rabuc calaw mansuur oo u xihan dowladda federaalka ee soomaaliya waxay soo jeedeen odayaasha dhaqanka qodobo dhowr ah oo la xiriira xaalada ka dhacay baydhabo intii lagu guda jiray doorashadii ka dhacday deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo shaqooyinkii lagu xayiray mukhtaar rabuc calaw mansuur oo u tartami lahaa xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya odayaasha dhaqanka waxay warbixino ay siiyeen gudoomiyaha golaha shacabka waxayna dalbadeen inuu diyaar u yihiin ayna soo dhoweynayaan dibushoosiinta uu wado maadaama uu yahay mas-uul labaad ee federaalka sidoo kalena uu matala deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxay guddoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ka codsadeen inuu ka shaqeeyo sida uu xorriyadiisa u heli lahaa mukhtaar rabu calow masiro sidoo kalena ay u baahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo daayo oo uu ka shaqeeyo sida loo soo day lahaa dowladda federaalka soomaaliyana ayay u cafin lahayd gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo qaybihii kala duwanay ee bulshada kasoo qayb galee ku qanciyay inaysan cidna raalli ka ahayn qaabkii loo maray xarigii mukhtaar rabu calow mansuur oo lagu xiray magaalada baydhabo ee dowladda federaalka soomaaliya cidma taabsan ay kasoo xireen magaalada baydhabo ee gobolka baayo haddana ku xiran xabsi ku yaala magaalada caasimada ah ee muqdisho
markii la kulantaan waliba lan qaaday in dadkii dhammadii diidiyo la dhiibo dadkii dhaawacmay walaaga dhibadeera laku dhay fii nafsi lwaqti mukhtaarna lahadhii warkiisa la kulanteen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis wusuuna wali ballan qaaday in mukhtaar lahadhii wal al walaaga dhibaato dhiina la daaweeyey anwaligabe annii cabdicasiisba lama qofoodo deegaanku ha ku jeedaan oo arlaadonka dhaladay arlaadon nasab sheegdaan wali ilata ani cabdicasiis oo sajarna bahdi mukhtaar ha dhii waayna kuraasta ka fadhije walkalow an wali gabeeha runtaawo ugaaska kheyra la sii ugaaska in badan yaa soomaali dhan matalaaya gaar ahaan haddana digiri marifle matalaay geedka kusii ballaaratay koonfur galbeed dhibaatooyinka lahamari way ogi sida hadda saaxiibkay biyaadir sheegay laha ku bilaabo sagaalun iyo kowdii dhibki lahamaraay ilaa waqtigaas rig badanoo inta fadhiyey maxamed iyo kumadiyeyno sultaanka iyo rigum inta fadhiyey kullijo gujijo aan aragaa dadkii wadanka kan halgamiyo fi sarraa'i wadaraa ciidanka ixtiraame maalinta oo sultaanka aan inkiyaa badnayti ugaaska inkiyaa badnayti wali haytay anoo guddoomiye ku-xigeenka degmada oo aan qaabilsan arrimaha bulshada iyo amniga aashagaabi dagaal ku dhi marka aashagaaba nimankoo hindiya inta roogeen meylaan bani runtii dhibkii meyli ku dhihi meydadkii iyo walaayo isilahanduugi lahay qaabkii dee adduunyada iskuma shilad badantaa saa dariga oo horeeyey bi sheegeen idawalin koy isoo markaasay weysaayisada waa hanuun kurbaysini galnyaayii xitaa kala gerideen runtii kheyraa la siiya ana markaas wali kula hadlaaya in nabadla ka shaqeey laakiin wali in ballan qaaday nabadaad iyo foyer ilaa shalay siadan bati haddaad dareertay nabadaad iyo foy ani wali i ogdaa haddii ilaahay naftana inkasama reedley samaydna wediye arrintaasay siin ku dhamaadas runtii isan xasuusanaayna lakuyaaba laakiin markaas guddoomiye ku-xigeen degmiyahay arrimaha bulshadii amnigana qaabilsanaay dee lan mas-uulay saas lan la hadli kasa kortaan amiinka safaylan jeefadeen waana ballantiyadaa iti fuliy wali lahaa laysanti waktigaasay roogdii hodad yar ku dhimadeegna badidiyo rooban waana wali aaminsanaa ogaaska ixtiraamkii waktigaas lanhaay iyo regun inta fadhiyaan qaarjooba dee markii oo dhibka jari lahaa isla dagaalama jari maxamed say iyo biyaadirsay iyo reg badan oo inta aan hadda wajijo ku aragooy regi roogan dadkii roogale way waaweyle una dhanba dogowna isingna dogowtan leymaa dadkii waltarkahaaye umatun wadankuna halgami roogan dadi yarna ka jaran aan wali aaminsanaaha dhiiggii usugaha waktigaas iyo nigeri nigerale mukhtaar aan wali siin ballan qaaday wahadhiye tan kalena inti aan hambana ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kula fadheeday arrintaasi isin naftatiidin ogdin mukhtaar lan wali haaye lan mas-uulay haaye xaqiiqdii arrintu marki dhiidi oo lankii la wedi oo la jeeyey la gobaday la hiray hegi la jeeyey walaayo ku dambooy caalamka dhaan qayli waana wali liswarsadeen sababta oo uusa laka doorashadii iska fadheeda waaye oo intii la hiri meelo lanjeeyey su-aal badanoo dawladda kawajahaan nagati haddii internationalka ka gudbii lahaayeen fariin ka gudbii lahaayeen iyo haddii kaleba la dareertan lanka ergeyga hay oo eh, secretary generalka oo united nations ka matalayay hayson xiljiy weli ku waayay mukhtaar marka dhidigoo markiisan fiiridan mukhtaar dad badan oo una noomade dhibka hadda jira haddii oo lan fiiri wala hadana haaye madii la fiiri lanko walaalkana meedho ka jara ingiisuna dhax kooy oo walnii la xali anigii kuli aaminsanaha qoob onayto intaniida fadhiilahay si isin sheegasaan inta walbadan caqleenahan ii kordhii lahay walbadan inuu furfuro lahay laakiin wali siin ballan qaaday waana wali hube mukhtaar way hadhiye wali dareere processkii oo ah la dareertan lankii odaygahay oo mas-uulkahay markii la hadhii kadib ma wali nagada doonay lan oo dowladda federaalka la shaqeeya xubin kumade mas-uuliyiinta kumada mas-uuliyiid landhiibi dowladda federaalka nagday mase wali nagada doona anamadiaan nagadoo kuwada hadlaana laakiin madaxweynaha wali hasla go-aansanay iyo ra-iisul wasaaraha hasla go-aansanay mukhtaar in la hadhiya mase lanko shacabdhe oo caadiya inta iskubayo xaafadoo bakaaro xaafad kumada iyo dege yacni hal halinto ma iswarsado ana mukhtaar gemarida aqoon waan lahayn laakiin markii dambe lama goor sad goor afar goora kulagnaaniisa lama goor amalna isla qadayni lang eed maskantiis in shaqeeyso eedan deganwo oo dad jeel umutong in walnaga tafadaaw aragahoy cadowga gee kasadan in gali lan fadaaway in umutung kaanama heerii gumaysa in saaranta muhtaaran cabire markiisan aragdan gemaraydi oo madisaabahaaye yaa meeli wal ku qaldameen runtii eedana madaxweynaha mararka berje markay warsataan eedda dad kale saareen qalad wali dhiyey ogda mararka berje wali dhiyaase qof oo ad isleta ama garaadiya iidan sarey oo wal maamul koro oo markaasayna levelkilinka talagali isan hayn hal shay horta iidan ku xumo oo ah in wal alla walaayo information ee oo ka saabsanaaye mukhtaar markii hoolis dareerti inuusa xamarha kubaha oo uusa baydhabo kooy in baydhabo kooy markaasay kadib murashaxa ahaa era lankii mas-uulka hulasay ku haay misleading suubi walaan gaalada eraas oo wala dareera wal kale anfasiraaye dadkii mas-uuliinta ahaye meelo suu'a tafaahum ku dhey walaago meyle raayus wal saasa male wali dheeriina warsoom an sheega mahay sir wala dheeri waay horta kiiskan oo mukhtaar ka saabsan markii safayle dadka an fadheetan aad safaylan dhegeysataan walwali waaha oo wali haay la abuuri dad oonaytay markaas la aamini oo mas-uuliin haayeen oo talada markaas galanta ka haaya se qaldan anfasiraya haayeen runtii iyadan ku xuma arrintaasi in xilliyada berjo aragday laaska gaada marka dooga weli ka gebagabeeyane la dareertan ana cabdicasiis laftagarang iyo mukhtaar mishal jiilayna lama qofood oo walaalnyoogay oo tartamayaan waan walisin xaqii jeey dhowr jeer oo cabdicasiis hasla hadalnay cabdicasiis raadlama ku hayna in mukhtaar meelu ku bahashadays meelaha fadheed wallaahi ka dhaaradaya luuqadda qofka wali fahmin korta gaabkusan dawaa cabdicasiis wali fadaaye cod xeloy mas ehelnay mukhtaar habaal fadheedo fadaay lakuyaaba dadka berje insi kale an fikiraan laakiin dhowr jeeraha la hadli una u badagnana hala hadalnay dus wali leeraay lanka may dhaafo ha fadheedo marka sida oonaytay xaajiga ka bilaaway soo wasiirnimadii isku casili meelaha fadheed ay taageero dad taageereen laakiin min xaysu almabda lan markaas diyaar an haayam ee in mukhtaar laku hiro markaas is meelaha fadheed dus markaas siladiis walgaada mahayn anisin xaqijee sadisheena intaale marka qodobka wali waha mas-uuliyadda mukhtaar in la hadhiyi mas-uuliyadda koowaad ani isku leh waana ballan qaaday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wali ii la jare madaxweynihii south west oo usa naftatiidiis daciifnimo kanagadaas la muwaatin soomaaliyeed oo tartamo lahaay oo markii usa tartanka ka jari la hiri in haddoo usa madaxweynenimadii ka guulaysadii shacabkii jeeni dabasurinyin tabardarro uslankoha ka dhihi haddiiba usa waaldhada yaadoo guddoomiya baarlamanka la jara ana wali gabeeho unoo is jarna walnoo halaabo korma leh tan kale hal qodobna aaminsana dhowr jeerna masaajidka xataa kuku hadalnay waana jeelo in een mararka berje un annagana shalay civil society inta kala kulamaani ana mar walba wala erayha kitaabka qur-aanka iyo axaadiista nabaga hoobaad jirid hoobaad qur-aanka ada fiirid aayadley ku helaas hooba safaylaadin dherigda hoobaad qur-aanka fiirid aayadley ku helaas hooba eed adan kibrinta qur-aanka hoobada fiirid aayadley ku helaas hoobada baare ata qur-aanka hoobada fiirida aayadley ku helaas sharaagaas munazalka ee wala la handejiye waliba ahaa bini aadamkan inuu hogaamiyey liid agnagada hooba mar kasta ada fiirida dhibaato kasta ada la kulanta fadhiga kan haddii geeka inta fadhiyan dhibaatadana haysata hooba kitaabkaas shal furno aayad qur-aan leyla ku helaa waa las warsadaa umaya wali waxaa marka waalidha weydna masaajidka ku hadalnay horta mulkiga ilaahay biyo una dhan isloogno ama hoog ha ay ka siiyay qofka ama sidoo isoo maskiin isku iimaylo inka dooruday ama dadjay ingorden laakiin ilaahay weli leeyaa haddii naba jeynin wal alla walaagay nabaga laka ari unanini ari nabagaa weli leeya waqul illaahuma maalika almulk tuuti almulka man ilaahow adi kasaas lanka mulkiga siyaas dan ilaahay hooba oo uusa lanka siiy su-aal ma jarta oo ilaahuma insiidi ah weli dabarooge tu'ti lmulka man tashaa sababta adan siidii adig kasaas yacni ugaas xaaji ugaas xaaji xaaji barbaar dhulkigu usisii yani gubernor alla kawaali lamadii kun iyo afartii dowladii laha ka dhisaay inta ko yani tu'ti lmulka man tashaa madada siida kadib aayado kale wali lataa atiicu llaha wa atiicu rasuula ulul amri minkum fiiri wa ulul amri minkum markii leeyay lanki ana mulkiga siiye ateeca hoobada question qabta may mulkiga lan siiya ad ilaahay araas gooni waay laakiin ilaahay wili kadaba roogo wali kaleeya wa ulul amri minkum sababta kawaali isiog aayada laakiin dhammaa tiraase wali araase fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allah hooban wal noohalaaw haddana kitaabkii ana sheegay leylangnagade faruduuhu ila allah ilaa kitaabi allah wa sunnatihi haddana kitaabka leylangnagade kaasay fiiriyaana hoobada fiirida hadda mushkilada qobsati kitaabka boo fiirida wali laakiin baase maa asaaba min musiibatin fabima kasabat aydiikum walisin suubsataan le wali kaleyma ilaahay walaanakii gobadii bimal hoobowna fiirida talalaanta i walan hayta haddii ada fiirida oo uusa kaali unamay tabardaradun nin hayta oo un wal isku tarawayn hoobada kitaabka ku fiirida helaas leh haddan walaa takhtalifu kadib fashala kooye markaas kadibna fatadhaba riixukum dee awooditiidin markaas waban dhamaatib an wali ila taha una dhulkun uni isku le ilaahay wali ku tuugana horta umataana quluubtiya in halas duma wali taawey laakiin mararka berje markii arrimo berjo dhiyaan arrimo berjo markii oo dhiyaan markii reedlanka nagada kun iyo sagaal boqol sagaal iyo kowdii dadadan oo dhalinyaro inta fadhiyay oo s d m t markii la suubiyaay kuma tahay meelo berjo ilaa hadda tashbiihi jira wali jire yani waktigana kiima ah kun iyo sagaal boqol sagaal iyo kowdii lamada kun toban iyo sagaal ka shalciyey waliba ku yaabee dadka dadkii markaas nool berjo in dhamadaan haano cusubna kuween laakiin tashaabuh oo dhiniga afkaarta ee aragtida ah ya mararka berjo ama jara isaraas ana laakiin halshiyaysiin xaqii jeegeeg oona markhaati ku ah qabiilka hadda ana dhaha fadhiyay reerleey samayd waa qabiilka welijay hoggaan ahaayo digidii marfla saas horta ogaada haddii nagata in cadow laisku dhiciyoon hoggaan ahayteen haddii caqli iyo dawladnimo dhisow la eroona hoggaan ahayteen ani markhaati ku ah bikaas ana baydhawey ka dhaladay xaafadun isha ka dhaladay ilaa waqtun ha ka qori walaa roogay baydhawo tirada ha ku bilaawatay kase oo reerleysameyd iyo qabaa'ilada kale madii una yarayraayna mar walba dhacdo kasta oo inta ku dhiida ama baahi kasta oonayto inta ku dhiidi reerleysameyd walilay ku haayana hoggaana ku haayo wali han suranaynay magaaladan dhowr qabiil oo leeysan kuma data hooba baaburtiyo tignikada kubhaan dadka qax jireen qabiil hebel i leeysan ma banne haa ununa guurni magaalada isna ragaasan furuntaasa la kajaray kurtugaa la dhaafay asadheeri dhinigaasa dad laku difaacay dhowrkoo qabiil oo leys reer leysamaydbu hormuudan hoobaha ku baan wax qaxay leedan walitaawey dawladdii inkoreytii oo boonkayla ka dhisi isiin liidka iskula hayteen rage inta fadhiya dadkii weli noola caqligeenni weli noola afkaartii noolla dadnimadii weli jarta anamadun wali faday una shalgaadnan wala ay dhibaatay una nadeeri una xaliisadaanan una ay sugnay lanko kala oonaytoy meelkalanaynku kooyoy una aan wali iletaa inuna sugna mana ah wali aaminsanaa abdicasiis lafta gareen dhulka kalaan dhaladi isiinsiinku dhaladi wali aaminsanaa lan isinka shaqaysada kortaan ana wali hasa shaqaynay lamadii kun isagaalkii laha ku bilaabo hadda hasa shaqaynay lan iidan dabeecad faylo lan hoobaada boorta kiila boorow lan hoobaad erta dadka kiika walaawaan dhamade aad erta ku tanasuli karo lan hoob isin ertaan geeka nahor qoboy magaadana kadowa kadowahaw ilaahay walinka mahdi ilaahay isu kasa koro lanka oonaytay kheerka ka jara yaa walila ku yaabe in dadka berjey markii abdicasiis wala nagadaay san aragaay laakiin geeka markii usu lama caamali aragi qaabka usu lankun haddaan soobsinyi in ilaahay inka mahdiyo in lang nooconga in isu kooy ani kuma dee ana marka hor isku aaminsanaay in lan karta badanoo dhiig la-ey laakiin lamadun hami markii aan la shiri dareen kale ku dareemay oo ahayna kii hore yani lan dareen wadaninimad ka abuuranta lan dareen walaaltinima ka abuuranta lan fadaaw walaagii hallaawi in isu suubi in isu ey marka wali jeelaa tolka kan ananta la fadhiya weli joor liidka wali haayana oo digili marifla ilaa hadda leading role ma haysatan alin baahana marka odayaalka oo intanii la fadhiyay oo ixtiraam weyn un niile mas-uuliyadda lay gobonimo dadka berjee intan fadhiyay nooleeyin mas-uuliyadda ixtiraam waligaba ka wada shaqeeyo doonnan damaanadii ani siinsiye mukhtaar oo wali hadda n n n dheegi lahaytena haddii hoo hadda mukhtaar laha siina doo-aasi maxaa mursal wali liya ani kuwa kiil ee liya saweelan hoo beertaan mukhtaar jawaabtiis wali nagada lahaytay maxaa mursal kelmadus ari weela anisin xaqiijiya regantay la fadhiyoona giraayan oo isin hadda hindhowin ahayn akhyaaray doog weliha ka gebagabeeyey runtii shalay arrin fayle dhal ayaa la suubiyey madaxweynihii oo south west isingoo isi jirtaanga sabeentii bilawka ay la qaadi unuuna xalay faraxa la jiifado waayne tan higda wali nagadaase sidii dadka dhammadii landaaweyi lahaaye diidiyo lambiilahay walaay dhaawac deeri landaaweyilahay mukhtaar oo xaadir ee roogana uninoo ka saasan processka dhatun ee markun walna unin intaala oo micnihii wali wali waktiga timeka timeka mushkilad ah timeka markun wali wax wali nagaday in wakti oo una isla feerinay way dhiya laakiin in dad akhyaar kooban dhowrka qof oo kumid ah mayleedahays reerleysameed dadka dhan wali waa halanba meelooku ku aadinyo bulshadu oo hooli isla wedna oo dhiyowki iyo qaabka markii la hadhay usanagadaw processkaas wada dhammaystiran horta insiin ku helna eeda anjeela shan qofood nagatoy sidi nagatoy afar nagatoy dad isan han xil saarteen iyo anna iyo madaxweynaha koonfur galbeed antaana madan hoolun herti wala heri una niniin dhaafo jeelna gemaraydi tanta guud ahayti laakiin fulinta shay qorshe markii la dejiyey wali imbaahanya qorshaha la dejiyey fulinga imbaahanya qorshaha la dejiyey dadka fuliyaw iyo dadka marka hore qorshaha laisla dejiyaw qorshaha wali laku yaabee marka hore maskanta wala ka jara in la aruuriyey anigaan hadda qortay wal hadhikado ana qora wali kaliftay in ana walaagii oo laka wada hadlay ana in qoranaadan soconaytoy fulintiyo unanka gudubna marka doogay walaha gebagabeeyey codsaday in dad ku mid ah dadka inta fadhiyey akhyaarti ana kasaayi ah dhowr qofooda isin hang magacawtan wal alla walaagii lakula hadlay siniin kula shaqeeyaan fulintii waana fuliyaan insha allahu tacaala fulinta
dalkiidinka qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yahoon
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawdayan ka leenaha saaxiib yaaraad iyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan qayba dhexe ee barnaamijka ayaa isla soo gaarnay kulan maantay ay xaruntooda magaalada hargeysa ay ku yeesheen xubnaha golaha guurtida ee somalilan ayaa waxaa muddokorrin lagu sameeyey golaha baarlamaanka ee maamulka somalilan sidoo kale kulankaasi waxaa lagu shaaciyay wakhtiga ay dhacayso doorashada golaha wakiilada waxaana kulankaas soo xaadiray in ka badan toddobaatan mudane oo ka tirsan baarlamaanka maamulka somalilan golaha guurtiga ayaa go'aamiyey in bisha labiyo tobnaad ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka muddo xileedka golaha wakiilada ay ku ekaan doonto bisha koowaad sanadka soo socda ee labada kun iyo labaatankana la dooro doono guddoomiyaha guddiga guurtida ee somalilan salmaan maxamuud aadan ayaa ku dhawaaqay natiijada shirkii maanta golaha guurtida ay ku yeesheen magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan
waxaynu ku fadhinaa sagaal iyo lixdan xildhibaan toddoba xubnood baan wax maqan anigoo ogahay toddobada xubnood waxay ka mid ahaayeen dowladda qoladinka saxaafadda waxay ka mid ahaayeen guddigii golahan u saaray inaanu ka soo talinno goorta muddada aynu kordhinayno golaha wakiilada u kordhinay doodii markay noo dhammaatay toddobada xubnood wadee hadalkayga gaay ka bax ka bax toddoba toddobada xubnood waxay nagala baxeen shirkii anagoo fadhina bay nagala baxeen shirkii sideed iyo tobanaan ku soo waxaas shalayta dhacay ee xubno golaha oo guddi loo xilsaaray oo layidhi soo taliya oo ka baxaayo diida tirada badan tirada badan diida meesha ay martay waa waxdooda golaha guurtu iyo golayaal baarlamaanba wixii ay ku kala adkaadaan u waxo gacmo laysula tegi maayo waa cod nin waliba xor buu u yahay codkiisa meesha u marina laakiin tirada badan wixeeda ay ku taliyeen baaduu diiday dabeetana waanu baxayna wallah waa maqan cusub waa maqan xun waa qalbilid caado iyo dhaqan midaydama walaahi waxaan u sheegay inay sidaa uga wadaaan guuxa hala daayo fadla guuxa hala daayo labiyo tobanka soo jeedintu in ay labiyo tobanka disembar doorashadu noqoto ee sanadka kan labiyo tobanka janary ee kal dambana ay ku eg tahay muddada xig intaasaynu ugu codaynaynaa intii oo gorob soo jeedintaasay gacanta taagay hadalka alla daayo waar hadalka alla daayo muxuu yidhi dejiya dejiya waxaa u odaysay soo jeedintii waxaa u odaysay sagaal iyo lixdan xildhibaan aniguna ma odaynin toddobaatankii sidaasuu ku dhanyahay sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada
gudoomiyaha golaha guurta somalilan salmaan maxamuud aadan ayuu kaasi ku dhawaaqay natiijada shirkii ka soo baxday xilli khilaaf xoogan uu ka dhex jiro xisbiyada maamulka somalilan habeen wanaagsan ayaana hawada aan ka leenaha saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhagaysanaysaan efamta siddeetan iyo sideed dhibic shan magaartisa xildhibaan ciro oo ah guddoomiyaha xisbiga wadaniga ayaa muddo korintaas lagu sameeyey golaha wakiilada somalilan wuxuu ku tilmaamay shaac darro ah waxaana isna dhankiisa go-aanka soo dhoweeyey injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucud ee maamulka somalilan
horta maanta waxa weeye waa maalin qiimo weyn ku leh ee taariikhda somaliland ku magaalanaysa insha allahu tacaala waxaanu hambalyaynayaa marka horeysa guurta horta guurta waxaa loo abuuray gebigeeda waxaa loo abuuray golahaas waxa weeye inaanay reerna ku abtirsan xusbina ku abtirsan ay noqoto gole ka madax banaan siyaasadda oo danta u ka taliya waxa weeye golaha qura ee wax ay soo gooyeen dad la soo doortay oo ma- baarlamaan ama wakiilahan idhaahe iyo dowladiba gafuur ku dhufan karta awooddaasay leeyihin awooddaas ma isticmaali jirin reeray noqdeen banaysaabaa noqdeen asxaabbay galeen laakiin maanta waxay waajibkoodii loo sameeyey ayay horta maanta doortay waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo madaxweyne waxaan leenahay ku talagal lacagtii la samayn lahaa ayaan ku aan ku aan ku aan ku samayn lahayn tiweyne tanbaheed waxa kale waa dhaafin insha allahu tacaala wadana waxaa leenahay insha allah kasoo qayb gala waan haddaan wax waan la wadaynaa wadahadalkii in inaga waa socono dee si wanaagsan samaysano oo adduunka inala macaamilo samanadan kuwina kuwana kaale kulaba laga heshiinaya waan dhammaynana insha allahu tacaala waxa wadankan wuxuu u baahan yahay reform wadankan wuxuu u baahan yahay midnimo wadankan horumar buu u baahan yahay yooyootu ma baahna ku jiiqsina looma baahna ku wax iska celina looma baahna waxaa wada qabsaa loo baahan yahay waa inaynu gacanta u fidinaa caaro u fidinaa qof quri in naga maqnaada maaha waa inaynu dadkeena midayna haddaynu nagu qaybsannahay waxba iska celin mayno waxaa leenahay ninkaa caaro caroodana kiiskaaga waa la geliyaa dadkaa ku soo noqo xaalad jabad lagu sameeya ma jirto somaliland nabad buu haysata snk waxay ka samaysa cadaadis nafilcaarid bay ahayd maxaa maanta ninka guris jooga caraba tegaya mu jira cidna u tegi mayso yaan cidla lagaayana maan lehna yaan cidla lagaamana midna baan ku baaqin haddaan nahay cud ilaahay baan inaa maqlayaa inaan nabad ugu soo noqday dalkii hooyo muddo waxaa ku maqlaa dalka kenya halkaa waxaa kaga soo kulmay dolasha caalamka ay noo nagaano dalbixiyaasha ciyaadka ku xidhiya safaaradaha toobigeed iyo wiilka hiigad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan diblomaasiyiintii ala kulmeeyey wiilka hiigadka soo dhaweyntii dirameyd iyo hooladii maadaanka ahayd hobaa ugu mahadnaqayaa waxaan ka wadahayaa arrimaha doorashooyinka kaalmooyinka horumarineed ee la siiyey somalilan waxaan kaa ka wadahayaa arrimaha xoolanaysanka iyo isbedelada ka socda gobolka ee siyaasadeed dhaqaale iyo bulshada waxaan doosha caalamka u bandhignay oo aan u cantaynay mawqifka xisbiga wadani aanu horana marar badan mudan celinay shacbiguna ka dheraysan yahay oo ah xisbiga wadani doorasho diyaar u yahay
waxaanu doosha caalamka u soo bandhignay oo aanu u caddaynay sidaanu shacbiga reer soomaaliyada u caddaynay in xisbiga wadani doorashadii baarlamaanka iyo tii golayaasha deegaanka oo aan la kala reebin inuu diyaar yahay waqtigii loogu talagalay iyo hadday maanta qabsoomayaan iyo inaanay dhaafin laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanu kala doosha caalamka ugu bandhignay oo u caddaynay mawqifkii xisbiga ahaa inaanay doorashada ku gelaynin kobashan ay kalsoonidii kala noqdeen maantana wuu ku celinayna wadani ku geli maayo koogashan uu kalsoonida kala noqday doorashooyinka soo socda laakiin doorashooyinka oo diyaar waxaa ka warqabtaan madaxweyne riyaale maalintu ku wareejinaya koomiye salada wuxuu yidhi waxaa kaga tegi dhaqmi haysan iyo badmi haysan waxaa maanta indhihiinna ku taalla oo cad ilaa labadaa moose iyo kordhiin inta loogu marin maanta xukuumadda moose waxay leedahay khaatumo iyo cali khaliif ma daanin waxay leedahay arada iyo saabiqeybsigeeda uma daanin waxay leedahay waxay isku filan oo ciidaga kulmiya oo doorashadii gelaya waxay leedahay taageerayaasha waddan iyo waddan midooda dahay xaggee soomaaliya lagu wadaa ilaahay waxaan idinku celinayaa mar labaad in soomaaliya ay ku ku dhaqantay ay ku aanamaansay talawadaag dastuurkeedu wuxuu ku salaysan yahay talawadaag ma dhihi karto in laba xisbi keligooda kashabaan doorashada waddanka kama qaban karaan waddan la-aanta ma dhici kartaa inay dastuur ka taqaabsadaan siday doonaan ay yeeli karaan nolosha iga filaysan waxa uu dalin yahay doorasho inuu qabto waxa uu diyaar u yahay in la wada tashado wuxuu diyaar u yahay in la wada tashado hadday isku dayaan inay ka tashadaan shacbiga shacbiga inta laga tashado inay la tashanaysaa markaas waanu soo dhowaynaynaa doorashada inay qabsooto laba kun iyo sagaal iyo toban waanu soo dhowaynaynaa laakiin waxaanu doonaynaa in commission madax bannaan oo u dhaha axsaabta in la sameeyo doorasho cadaalad ku dhisan buu xisbiga diyaar u yahay doorasho kasta diyaar uma aha waxaanu hadlagayaa dhammaan shacbiga somalilan ee nabadda jecel ee wadatashiga jecel baanu hadlaqaya waxaanu hadlaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo madaxda xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga wadani suulooyinka ballaadan ee halkan ugu soo dhoweeyeen beesha caalamku waxay aad iyo aad uga wareysan tahay kutubashada iyo tacaddiga xuquuqanisaanka aad iyo aad bay uga taxa- aad bay uga wareysan tahay waanu cambaaraynaynaa oo si weyn u cambaaraynaynaa xadhigga abwaanida inta waxa xidhiir iska soo dhownayay iyo kuwa weli jeedasha ku jira ee wariyaan baasha ka mid yahay waxaanu ila abdiraxmaan ka mid yahay waxaanu si weyn u cambaaraynaa caburinta saxaafadda iyo hanjabaadaha iyo gudniyaha waddana iyo inta badannu cambaaraynaynaa waxaanu cambaaraynaynaa mas-uuliyiinta xisbiga ee layska xidhxidhayo ee in badani ka mid tahay golaha dhexe ee xisbiga oo ugu dambeeyey xaligi cabdi- cabdixakiim jaxmi oo ka jirta golaha dhexe xisbiga waxaanu dabay soo bandhigi doonaa dhammaan dadka wadani mas-uuliyiinta ka ah ama taageeryaasha ka ah ee xirxiran ee jeesha ku jira dhammaan saxaafadaanu soo bandhigi doonaa dhawaan haddii ilaahay ka dhigo walaalayaal waxaynu u baahan nahay inaynu ku soo noqonno dastuurka waxaynu u baahan nahay inaynu dhaqanka soomaaliya ku soo noqonno waxaad ka warqabteen xisbiga kulmiye sagaal bilood baa la sugayay inuu xori komishinkaa soo magacaabo lama odhan kulmiye uma baahayn soomaaliya waxaa jira kulmiye waynu u baahan nahay ee hawa doona dhaqanka soomaaliya warkaas waxaanu diyaar u nahay doorashadii la mudeeyey laba kun iyo sagaal iyo tobanka inaanu galno oo aanu ku galno komishin cusub oo kalsoonida iyada haysta inaanu galayna
warniyow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garanays yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh warniyow waaba fogeeye adaba iga fiican waxaa tiri dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas
dalkiidinkaa qarribay badyow kala waayahay habeen wanaagsan ayaad hawan in kalena saaxiibael raadiyo hacdaado ayaa dhegaysanaysaan qaybi ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa wasiirka wasaaradda gaadiidkii duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed salaad omar ayaa maanta wuxuu sheegay in guluso ay weydiinayaan nin ajaanib ahaa lagu qabtay ee go-aanka diyaaradaha cadacadda ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay wasiirka in ninkaas boorsada uu ku raran lahaa xamuulka diyaaradda laga helay gasac qiiqa dadka kaga ilmaysiiya balse markii hore laga sheekiya uu wado inuu wado waxyaabaha qarxa isagoo la hadlaya idaacadda v oda laanteeda afka soomaaliya ayuu wuxuu sheegay in qalabka sunta nooca dadka ka ilmaysiiya uu watay uu la doonayo inuu ku raaco diyaaradda ethiopian airline kadib markii ay weydiiyeen inuu sheegay in qaraxaasi uu watay markii hore ee, gudaha soomaaliya uu soo galayba maalinta sabtiga sagaal iyo tobanka bishii january nin ajnabi ah oo wadanka ka doofayo ayaa boorsadii uu watay ee kaargaha diyaaradda la saari lahaa ma aha dadii uu diyaaradda la geli lahaa laakiin kii la saari lahaa ayaa waxaa laga helay wax u eg waxyaabaha farxada baaritaan markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday in aynan ahayn wax qarxo inuusan ahayn ayaa caddaatay Eh, waxaana lagu qabtay meesha ugu horeysa ee baaritaanka lagu sameeyo iskaanka ugu horeeya ayaa waxaa lagu qabtay in boosadaasi ay wax ku jireen Eh, dad loo tababaray tababar khaas u leh inay baaraan iskaanka akhriyaan wax kasta oo boorsada ku jiro iyo amniga eerboorka iyo shirkadda faboori dhammaan meesha way wada joogeen Eh, waana la wada qabtay Eh, dad dhalinyarada u tababaran oo soomaaliyeed ayaana qabatay wax eh, cabsi ah eerboorku ay arrintaasi gelinaysid ma jiro wax feed ah oo amniga wax gelinaya haba yaraatee ma uusan jirin sida eerboorada kale ee adduunka marka aad tagto boorsadaada midi ama sakiin ama wax unkaad ku dhex ilowday looga heli karo iskaanarada ugu horeeya ee intii la qaado lagaa tumo oo kale ayaa halkanna waxaan ku qabanay wax boorsadaa ku jiro meesha ugu horeysa ee lagu qabteen ee lagu baarayeyna oon ka helnay meelo kale oo uu sii mari lahaayo baaritaano kalena weliba way usii dhimanaay laakiin meesha ugu horeysay ayaan aan ka helnay waxaana inoo cad eh, in amnigu uu aad u shaqeynayo dadka soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga ee diyaaradaha eerboorka joogana inay aad u feejignaayeen oo haba yaraatee waxba aynan ka gudgeynin iskaanka ugu horeeya ayaa runtii inoo caddaatay aad iyo aad ayaan ugu farxay sida eh, maadaama uu investigation socdo xaqiiqda ugu horeysa inoo sheegeen waxay ahayd ma aha wax qarxa waxaa kaloo inoo sheegeen in ay ahayd eh, eh, tiirgaas inay ahayd oo waxa ay dadka kaga ilmaysiiya inay ahayd ninkana uu ahaa shaqaale mee ka shaqayn jiray wadanka gudihiisa oo wadanka ka tegayey oo hore u qaadanayay bahashaasi oo uu hore u haystay laakiin reportiga dhammaantiis eh, hadda waan ka horbaxaya uu inoo soo socdaa keliya waxaan rabaa inaan sheego in eh, investigationka uu socdo wax qarxana uusan ahayn wax xigankaasi uu watay boorsadana ay kaargaha gelaysay meesha ugu horreysay ee lagu baarayeyna lagu qabtay arrintaas Eh, may sun- sunta kiifa inuu haystay iyo in kale eh, lama lama xaqiijin karo Eh, runtii sunna ma ma ma dhihi karno laakiin bahasha kaaca ee dadka kaga ilmaysiiso eh, haddii loo baahdo ayuu watay sida reportiga qaybtiisa koowaad aan ku hayno habeen wanaagsan ayaana hawadayan ka lehna kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda duuli- waa duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed salad omaar oo ka hadlayay nin ajanaha lagu qabtay garoonka hadcadda ee magaalada muqdisho xilli uu ka dhuufayay habeen wanaagsan raadiyo cadcadada ayaa dhegaysanaysaan qaybihi ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusii saqaynaaye wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta khudbad kaga qayb galay barnaamij looga hadlayay sidii loo mari lahaa caafimaadka dalka ayaa wasiir maarey waxa uu sheegay in dalka uu ku badan yahay cudurka kansarka islamarkaana dad badan oo soomaaliyeed ay caalamka u jiifaan cudurkaasi
runtii bulshada soomaaliyeed waa waa sidaa la sheegay xanuuno badan oo aanay lahaan jirin oo dhib badan ayaa ku jira Eh, haddaad tagto cisbitaallada hindiya turki eh, meelo badan oo kamida eh, waxaad ku arkaysaa dad soomaaliyeed oo aada u fara badan oo aada u xanuunsan ayaad arkaysaa waxaad moodaysaa in kansarku eh, ku badan yahay soomaaliya Eh, nin saaxiibkay ugu yiri dhakhtara eh, labaatan sano ayaan ka shaqaynaya cisbitaal america Eh, intaan kansar arkay eh, intaan laba sano soomaaliya aan joogaankaa ka badan labaatan sano marka eh, waa waxaa keenaya environmentgeeni waa ku ciyaarnay nolosheennii waa baabiinay degaankeennii waa baabiinay nadaafadda bulshadu qaabka ugu diyaarsan tahay inay nadaafad dhowrto waa yarta waa og tahay dadkeena caadooyinkooda waxaa ka mid a wixii qashinay daadinayaan laamigayna ku daadiya halka laamigu u yahay meesha in laga ilaaliyo ay tahay laakiin dabcan dowlad ahaan annaga waa mas-uuliyaddeeda inaa dadka barno waxaa wanaagsan annaga mas-uuliyaddeeda weeye laakiin waa dowlad koraysa waxay qaban karto yar yihiin laakiin baraarugsan dowladda hadda jirta baraarugsan oo og waxaa dadweynuhuga baahan yahay marka runtii marka ugu horeysa tiimka caafimaadka iyo aqoon-yahaniinta soomaaliyeed intii awoodle iyo dadka dhaqaalaha haysta ganacsatada soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay dadkooda badbaadiyaan inay isla hadalaa qaybta mid ugu fakerta ugu fekeraan inay dadka dhibaatada ka saaraan adduunka oo dhan bulshooyinku markay dhibaatooyin galaan waxaa ka saara dadkooda ama waxbartay ama aqoon kale ama ganacsadahabaa ka saara marka waa ku dhiirigelinayaa aqoonyaaniinta ka soo alifay inay wadaan inay jeebkooda ka maalgeliyaan daraasadaha loo baahan yahay maxaa soomaalida xanuunka u keenaya xanuunada maxaa u keenaya dhiikarka maxaa ku badinaya sokorta maxaa ku badinaya xanuunka kale hadda sheegaya maxaa ku badinaya maaragtay dhimashada caruurta markii ay dhalanayso maxaa ku badinaya in caruurta ootism qaato maxaa ku badinaya hadda america caruurta soomaalida ayaa ootisamka ka badan even other nation dadkii tegay ayay ka badantay ootism waayahay habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenahay maxamed cabdi xayar maareeye wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu kaas ahaa oo sheegay in soomaaliya uu ku badan yahin cudurka kansarka islamarkaana ummad aad fara badan ay caalamka u jiifaan meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawada ayaan ka leenahay saaxiibayaal qaybi ugu dambeeya barnaamijka ayaa isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta awda sugaysteen ee joogtada noo hayaad ee kalamaan
aniga kumana qofood kurbey kafeyday kaalaman aniga kumana qofood kurbey kafeyday kaalaman
xafaayadda coffee baby
كوفي بيب ساني المها اوغا قفل لسا أرياده وركو حيث بدنا محرتي كلامانو حق قرصون هالشيء ورافر حيث الله ما انتقاته إسلحوك بدنا حكومة دي حسن خيرو سياسيين تحناقصن حرحرة السمية براه ونهيرتو يبسن النينجيني دي حسرين بدنا من معارض حسوس تحلي قبل بركة أبدهان كنا بعاي وعبسدين مدي كرني شدك هي البدنا من مسؤولك إشوضي ويرك يحجرك أمري إلا صدى ماشي كما مرنو إسعروف إثبتنا مبين ودك حكموك الله حساب طمية والحكومة لا يساوي نيابة حكومة هاينا حما الشيك بدنا مسياسي حفيل تنحيل كبرادينية رأيب شاك شاك أبدودو وكرون إسحرين بدنا مفرماتو كحيوب شي حسانة دياركا أنا الشب لي حلفوين بدنا من حزب ذي حسن شيخ مرة بعد حلف الله كان لك جيجي هو سالة دقائق تدكو عنصن بدنا مودات حزب الحاكم حمر كان صدايا إسحلغان بدنا مقورة حكمة دي سحرون لو دسايا warhay fifaalin lamid idhaab allahan inoo la silgaaba meelo ka jarta janan dareejo xiran iyo xoogga ciidan badana qarax soo xaluushiya dad xasuuqna badana hubiyo hanti haddaan la siinin xaasidnimada asaa laga bilaabaye war qofka xasidsana maxartii dad xasuuqo dalka xaalufisa xooladaan badana xildhibaannimiya moosho soo xirfadaystay xeer cariisi badna ma ajaanib xafiiska bandiga loo xulayba warwalaa'un hiiqiiq badana may xildhibaan fiqiya xil u roor badana cabdiraxmaan cabdishakuuro xariggii berigii ka xanaaqsan miya aryaadaha waraanan ebeedkay mas-uul soomaaliyeed ka maqlinaan beriga maqlay wasiirkii hore boostada iyo isgaarsiinta somalilan maxamed jaamac abgaal aaqanna qabatay ka kadibna wuxuu yidhi wasiirada mushaarkoodu kuma filna hantida dadkay gacmo gacmaystaan aniguna kuwii farataysa jirayaan ka mid ahay xanuun badanaana igu qabtay mugga dadka waxaan ka codsahaa in lay cafiyo koow horta xil dambena dib u qaba maayo dadkuna aad ha iigu duceeyaano kuwa xilalka haayana haka waantoodeen xoolaha ummadda intaysan ku bukanin wararta wasiirka allaha caafiye somalilan dadkoodu dad ducaysan weeye xoolahooda mas-uulkii cunaana waa ku xanuunsanaya habaarkooda waa la aqbalaya laakiin meeshaan dadka jooga habaarkooda iyo ducadooda midna lama aqbalo mas-uulkii xoolo dad weyne qaataana waaba ku sii cayilaaba aalaanta kusii dibiraanba kuwaana ku naacan warkii hoola dadkantii hadha'i kadibiri yo iritis shahaadinteedana du'aadan iyoonay habaarkana seelka aqbale horta shahaadadan aad sheegtaan anigu gara waayo beriga haddana ma ducaad ku soo darta وحولها دلوينها نكعنا هدو أدنيك خب حصده آخر وسكو فكنا إلى سنين نكاس أفسا لويديستو انت القور قور تاي تغنور الدين روب لحور شو الله نحرسته وحو نهجر كان نقو ee kariinkaatu kau intaysan ku iman ku tasho kau haddaad tiira kuwa kuula kuudaad koori kadibna waa kala taageen adna maahaad kabrurutaal kadibna waa kutub jiinaad ambase weeska karsame araabilo sheeg nuurudiin ilaahay naariisa ma eray qandaf qandaf lama rabo ee hadda ka joog hadda ka joog weeri wargolihii wakiilada ee somalilan waxay dhaheen doorasho cusub ma geli karnaa wakhtiga naloo kordhiyo meeqa beriyaa looga dhiga hadda waa loo kordhiyey war doorasho haddaysan somalilan ku geli karin maa cadaado yidhahdaan ayadaa shan daqiiqo lagu kala baxaa arooda kaaraan maanta kabteedii ma aragta maradaydii aawi aa ka dhacda arooda waxaa layidhi burcad iyo boolisaa isku gale oo shacabaa dhinta oo burcadaa dhinta oo boolisaa dhinta oo dhuq ay ku wada noqdeen beriga kaaraan wax lala yaabaa ka dhacay warsaaka yeelasha biyaha cabsi iyo naxdinaa dadku ku soo toos ewalba qaxaymaha ku tageena meeda kaa farxad ku soo toosi jira war nabada ku toosi jireen dadku yana dhegaysaniyo afar qofood oo meyda oon ciddisa la aqoon oo masaajid agtiis taallaa saaka la ark warba waa ku duka rabeen la soo duka waaye warwar ma haysin shabaaba shiina weeraray shiina ah hanijim tanjun dan dan wareen naftiyo wana dadkaadahun gurigaad ka sheekaysa shiina dajiya laguma cune wax kale amaad haysaa shabaab hadday shiinada weerareen ma kuuriyada waqooyi u socdaan iyo wiilkii la dhihi jiray i aa u warkaas jeegadiisa arga ilaan shabaab weerari doona in lala kaayi warwarkayga dhex geline shabaab shiina ma tigi karee waa dhulkaan soomaalida ee kenya maamusho shirka gaarisa meel agteeda ka shaqaynayso shiinayse ayay xarrintoodii weerareen hadda alaabtay ka jabiyeen dadkay dilaysa lama oga aryaa kiiyaati waa kii jajabiyey shirkadii hormuuda iyakana kuwoora xalla jajabso warwar ma haytaan madaweynayga kan lafta garango aaw shariifka bedelani odayaalkii kadhaladiyo boro mansuur iyo lukulumi mayaraylankaa suurinimadiisa degdega waa lakasiya xasarada badana hal dijiyo halis dijiyo halis dijiyo kananagi waanaad yaba haddii la soo daayo doorashadii dibax loo qabtuu leeyahay lafta garan suu yeeli doona waraa roobo haddii la soo daayo xasan daarima meeshuu isaga jiraya isagu aana iyoonay gaaskan iska dartaan shaldhoore xasan daahir afkiisuu xiran yahay maxaad rooba ugu kabaysaa aryaadaha xasan daahir mugow bilaabo inay layf soo galo taleefanadiyaa laga aruursheeyaa la yidhi awal xagu akhrista waaya buugga xeerarka maxaabiista war nimayow hirshabeelle galmudug iyo jubbalandba cigaalo beeleela ka socda waxaana la yidhi shabaabka ayaa dadka isku diraya hubka isugu dhiibaya mugama ka yeelayaan iyaku qandada baallaahe war nimayow waddooyinkii lalahaa waa la dhisayaayo afgooye iyo jawaarka la aadayey mashruucaas maxaa ku dhacay ma dadkaa lagu maslaxaynay warda kadib hobyaadoo qadar laga sheegay inay toban beri kadib dhismaheedu bilaabanayo aaway ma dadkaa lagu qancinayo warnimiyowga hootigii lexba laba kilomitralindasaylangadilalahay oon waryoontaga dambooy mishee aami adee naga teg waxa ma ogide qadar waxaa keentay baabuura gaashaaman oo toddobaata mee gaaraayo waryaa baabuura ciidan waa naga bateen mana tagaan meeshii looga baahan yahay waryaa baabuurtan yaa nimankii loo geyndine walba madaxtooyada lagu soo wareejiye aryaadaha aawa macaawislayda walaxaan iska dhacaydna ciridka la taagaayo waraa ciidanka soomaaliya soddon ku weeyaa layidhi amisoomna waa soddon kalaa layidhi lixdankaasaa u dhaqaaqa waay nimankaan maxaad wiilasha macawisada laga rabtaa waryaa shabaab waa kun cunugaa la yidhi daacishna waa laba boqol baa la yidhi ma intaasaa loo daahaya shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan waryaa gabaa bariinso aragga shurta fadawayda unagi aw isgaari aryaa qaradax lama rabee naga tago ayaha baaqiina waxaa shabaabka laga soo baxay
aad iyo aad imaadsan yihiin saxbada xubinta kalamaan ku soo dhowaada heesta bilga barnaamijkaadi bila qaaday
Yeah.
heestaas ay ku looqeynayeen kooxda hegan waxay gabagabata barnaamijka caawa soo saaray linaasi xuseen anigoo xasan axmed maxamed oo farsamada iska lahaa saaxiibka liman cabdi ceese intaasaan kusoo gabagabanaya tan intaan barnaamijkan dib dab ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
قشد حسين